kulan wacan dhegaystayaal qodobada warka duuraad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waqooyi bari kenya oo ka mid ah meelaha maanta laga ciiday madaxweynaha kenya oo muslimiinta ugu hambeliyeeyey ciidul adxa dowladdu oo isbeddel ku samaynaysa ganacsiga caanaha dhanka soomaaliyana waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxmuud oo digniin adag u diri shakhsiyaadka dhaqaalaha siiya kooxda al-shabaab iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya dhankaasi caalamka ciid wanaagsan dhegaystayaal waa duhur axada aaniraadii arbaca ah taariikhdan ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha juun ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka dhegaystayaal halkaa bisha islaamka ay sugan tahay tobanka bisha carafa ama dulxija sanadkana uu yahay kun afar boqol afartan iyo afar hijriga anigoo maxamed axmed khaliifa warka idinla socodsiinaya madaxweynaha dalka william ruuto ayaa qoraal uu soo saaray bulshada muslimiinta ee ku nool gudaha wadanka ugu hambeliyeeyey munaasabadda ciidul adxa ay maanta u dabaaldegayaan madaxweynaha ayaa wadanka ugu duceeyey inuu sii ahaada mid nabad ah oo horumar iyo barwaaqo gaara dabaaldega ciidul adxa ayuu ku tilmaamay mid ka turjumaya farxad in wax la huro iyo raaligelinta alla subxaana wa tacaala ku-xigeenka madaxweynaha dalka rigaadi gajagua ayaa sidoo kale hambalyada iyo farxadda ciidda la wadaagay kenyaanka muslimiinta ah madaxa isbahaysiga mucaaradka ee azimiyo low moja wan kenya raila odinga ayaa isna bulshada u diray hambalyada ciidda bulshada muslimiinta ee ku nool daafaha caalamka ayaa maanta u dabaaldegaya munaasabadda ciidul adxa meelaha si weyn looga soo baxay dabaaldega ayaa saaka muslimiin badan ku tukadeen iyagoo isku hambalyeynaya waxaana ka mid ah ismaamulka gaarisa xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka gaarisa tawshim deeqo maxamed baaro ayaa ka hadlay arrimaha ammaanka ee gobolka sida uu faahfaahinayo bishaar axmed dhaqane
meelaha sida weyn looga ciiday maanta waxaa ka mid a magaalada gaarisa garoonka ciidda ee jenaraal maxamuud grown ayaa waxaa kusoo tukadeen boqolaal muslimiina kuwaasi oo ku oogay salaada ciiduladxaaga sheekh maxamed ilka dahableh iyo sheekh cabdulaahi buulo oo ka mid a culimada magaalada gaarisa maantana ku tukaday masjidkaasi ayaa la dardaarmay muslimiinta masaalixda islaamka oo dhan waa fii sabiililaahi maxaa ka mid a masaakiinta wax lagu sadaqaysto dabadahay masaajid masaajida oo la dhiso jidadka oo muxuu ahaa maxaa leeyahay biya muslimiinta waxay u baahan yihin biyaho wax laga qabto caafimaadkooda wax laga qabto haddii ilaahay madaaristooda maxaalihi dugsiyahooda wax alla wixii dariiq khayr ah oo ilaahay raalli ka yahay oo wax lagu bixiyo oo dhan baa fii sabiilillaahi la dhihi karaa asoos xumo abaar ka daran waxayna haystaa hadda dawlad waan haysannaa nidaam iyo nabad baan haysannaa walaakiin inaan hagaajinaa waajib inagu ah inaan meel aan isku xabaalna inaan qabsanna yaa inaga celin masaajideenna inaan hagaajina yaa inaga celin inaan madaaristeenna hagaajina yaa inaga celin innagaas ay inagu xidhan tahay umuurta ayada aan isu dayno inaan hagaajino rabbunaa yaquulu fi kitaabi watacaawan cala albiri wataqwa walaa tacaawan cala ifmi walcudwaan marka saasaan inaan isku kaalmayno aan iscafino aan iscafino aan iscafino hadhow qiyaamo yaanu isqabsanin hadhow qiyaamo ma dheere yaanu isqabsanin haddaba aan
xildhibaanka gaarisa township majadeeqow maxamuud oo ka mid ahaa dadkii halkaasi kusoo tukaday ayaa muslimiinta la qaybsaday hambalyada maalintan ciidda horta waxaan u hambalyaynaya ummadda islaamka oo maanta caalamka jira oo meel walbay joogaan ciid mubaarak baan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr waana ku faraxsannahay maanta maalin muhiima inaan maanta anigana ka soo qayb qaato ciidda aan kusoo tukanno gaarisa janaral maxamuud ciid ground sidoo kale xildhibaanka ayaa soo hadal qaaday arrimaha ammaanka iyo sidii la iskaga qaban lahaa cid walba oo amniga lid ku ah inta nabadgelyo xumada waddankanayto soomaali haddaa og tihiin nabadgelyo xuma tusaale waa ohaysatiin waxaa yeele waddanka walaal lehen oo jiraanka aan ku nahay yaa dhibaatada haysato waa aragteen maanta waddankeenna dhib kale haddana nala soo wajahay dhibkaasoo ah nimanka ayaga ah xagga laga soo cayriyey inay waddankeenna haddana imaadaan oo dhibaato annakan haddana meesha noogu keenaan arrintaas sayto haddaan nahay reer gaaris waa inaan ka hortagno sidaad og tihiin dhulkan waxaan dib ooga dhacnay horumarkii waddanka kale aan dib ooga dhacnay waxaa keenay nabadgelyo xumo 1963 kenya markay uhuru heshay annaga waxaan dhahnay soomaaliya aan ku biiraynaa waddan kalean hagaajinaynaa way noo suurtogeli weysay col baa dhacay watagii nabadgelyo xumay ahayd ka dambaysa waxaa jirta waxa la dhaho shifta shifta wo dhibkii markuu dhacay waddankeenna dib buu dhacay dhaqaala xumi baa ka dhacday dadka waddanka adduunka joogo dhaqaalihiisa wuxuu gelin meeshuu ku oogya nabadgelye hadday nabadgelye jirin meeshan dhaqaale lama keenayo ilmaha shaqa looma abuuraayo marka waxaan rabnaa inaan ka hor tagno haddana waxaana soo galay haddana col shabaab iyo haddana waddankeenna imaada waa ka war haysaan kolley meel walba maalin walba agagaarka gaaris inuu qarax ka dhaco soo kama war haysin gaari la qarxiyey dhibkaasayto dhibkaa waxaa keen su u soo socda magaaladuu soo geli marka waxaan ka codsanayaa walaalaheen waddankan waxaan u baahannahay nabadgelye inay ka dadaalaan nabadgelyadaasayto ayada ay waddanka dawladda iyo maarata nimanka amniga ay la xiriiraan markay wax dareemaan oo maarkaasayto aan sidaa uga darin colka nahaya waa col weyn waa inaan ka hor tagno haddaan nahay soomaali insha allah dhanka kale muqaadaraadka ayuu soo hadal qaaday asagoona baaq diray muqaadaraadkana dhulka dhibka hadda nabadgelyada middan hoose nimankan bigiga wataan toorida wataan waxaa keenaya ayagana waa maxay sal ku leedahay drugska waddankaniita laga cabsaa khamri baa la cabbaa muslimiin baa nahay drugs cocaine la dhibaa la cunaa bengi baa la cabbaa kuhiron la dhibaa waddanka lagu irbad baa laisku diraa dhallintii way baaba'aysaa haddii dhallintaas sayto garab looga noqon waayo oo lala hadli waayo oo loo maaragtay arrimahooda laga talin waayo haddii waddankeennana uu iska hallaabi ummaddeennana waa hallaabi ilmaheennana waa hallaabi arrintaasaytan waxaan kala hadalnay culummada annagoo madaxda iyo culummada inaan ka wara faliisanno arrimahaasaytu sidaan uga hortegilayn qaar ka mid a shacabka ku soo tukaday masjidkan ayaa warbaahinta istaa la wadaagay dareenkooda magacaygu waa xuseen axmed magaca ku dheerahay naaneeska tangatanga gameron waa ciid mubaarak baan leeyahay muslimiinta dhammaan reer gaarisa adduunka dacladeeda kulligooda waa u hambalyanah hambalyo hambalyo aan leeyahay macal asxaabteedii magaalada ku joogtay iyo wixii dabadda gudaha kulligood waan salaamayaa ciid mubaarak baan leeyahay ciid ulcaafiya dhammaan muslimiinta waan salaamayaa intii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kullu caamin wa antum bikhayr ayaa in leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa ciidan ciideeda kale inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala annagoo caafimaad qabna nabad nagu gaarsiiyo bishaar axmed dhaqane warbaahinta star gaarisa bishaar aad buu u mahadsan yahay sidoo kale shacabka mandheera ayaa maanta isugu soo baxay u dabaaldega munaasabadda ciidul adxa cabdiqafaar cumar ibraahim ayaa dhammaystiraya qodobkan
dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid xaafadaha magaalada mandheera ayaa salaada ciidul adxa ku oogay fagaaraha masaajidka jaamiya ee magaalada mandheera markii salaada ciidda la tukaday kadib qaar ka mid ah dadkii ku soo tukaday masaajidka ayaan la dhex qaaday mikrofanka warbaahinta star iyagoona iga warramay shucuurtooda islamarkaana hambalyada ciidda la wadaagay guud ahaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan shacabka soomaaliyeed cabdikariim cabdulaahi maasha allah mandheer ayaan joognaa si fiican aan u ciidaysanay ciid mubaarag meel walbay joogto ummadda ciid mubaarag aan leeyahay marka dhammaanteen maanta farxadana lama soo koobi karo alxamdulilah xamaasadda binaadoo ummadda soomaaliyeed maanta zaad ay u kacsan tahay masaajidka jaamica aan ku soo tukanay alxamdulilah marka waxaan leeyahay ciid mubaarag asxaabtay dhammaan meel walba wada joogaan lama soo koobi karo hal iyo laba maa marka dhammaantood waan wada salaamayaa marka insha allah ciid mubaarag ayaan leenahay asxaabtay haddaan salaamo halkan waxaan ka salaamayaa habriirteyda istar isaaq oo joogta eelwaaq ayaan salaamayaa dhammaan wiilkay walaalkay faysal oo jooga isagana nairobi dhammaanta waa salaamaya walaashayda sacdiye waxay joogtaa iyadana nairobi dhammaan waan salaamayaa xamar asxaabta kale joogta walaalayaasheeda cabdimaalik shukri xamdi miski dhammaantood waa wada salaamaya marka insha allah ciid mubarag ayaan leeyahay ciid waxaa waa cabdisheekh maasha allah alxamdulilah maanta waxaan ku ciidnay halkan madheera fagaarada weyn oo jaamica mooska alxamdulilah waxaan halkan hambali ugu dirayaa muslimiinta caalamka meelay joogaanba gaar ahaan madheera county meelay joogaanba waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan anol yarow magaagay awu kur muktar ureeg nuurow iididaraad iidumba alxamdulilah mandheere kiidi kullu aam wa antum bikheer intina maybik salaame inti musdun e oo bilun tumunshay soonti oo nabadka soonti alxamdulilah maybikale dheedanka faraasanyaa inti intun umud e salaadan haani salaadol aqbal alini weele haani soonshol aqbal alini weele eednanka faraxsinya idun iidiyor meenka dubnaaytay iidiyor kunjilba maay galne hadda alxamdulilah iidun walahi gali ku faraxsinya alxamdulilah wal aamo badagna iidhamanyaada hilib hilib hilib todobu meela koogayaal meelase eh todobu meelaan koogaya alxamdulilah reed ilaahayna in baraka iidun asxaabta yarda waa idin salaami iyo walaalahay intii oomagugna eed eeda sinjeela yaa bini'aadan is waaye daruufa kala geysi magaxee waxaa la yidhahdaa samiira waxaan joognay maanta magaalada mandheera waxaan ku iidinay gaar ahaan masaajidka jaamica mas alxamdulilah jawiga aad uu degan yahay maanta waa maalintii waa maalintii iidul adxa zaa'id aan u faraxsanahay dhammaanta muslimiinta halkaanaan ka salaamaya alxamdulilah shukr allaha saaro maxamed waxaan ka soo jeedaa magaalada mandheera jawiga maanta waa jawiga ciidda si fiicana si weynaa loo dabaaldegay alxamdulilaah waana dukanay ciidda magaalada waxaan ka soo dugnay mandheera jamiamos barakaatu magacaygu waxaa laa ciisa afyar axmed oona joogo magaalada mandheera khaasaan masaajidka weyn oo jaamiya mos uma alxamdulilaah ilaahay baa mahad iska leh ilaahay barigna saa waafajiyey maanta ayaamul faraxe oo bisha carafee ayaa maanta aad iyo aad aan ugu mahadinaynaa maasha allah maasha allah aad ayaan u ciidnay si wanaag badan ayaan u ciidnay ciiddan iyo ciiddii horena maanta waxayba noo kala bedelan tahay waagii hore beriya ciiddii hore aan joognay weeshaan waxaan joognay waqti kuleyl badan oo abaar leh dhulka kuleylaas yahay jawigaas iska kulul yahay ayaan waagii hore ku ciidnay maantana alxamdulilaah uma alxamdulilaah ilaahay baa mahad iska leh dhulkiioo qabowe jawiga noo qabow ayaa maanta aad iyo aad aan ugu ciidnay mandheera ma khaasatan masaajidka jaamiya moos alxamdulilaah ilaahay aa noo siyaadiyey ummaddu islaamka meel walba ay joogaan waxaan leenahay iyagana saan isilimadde inaas ilaahay noogu barakee ili waa sooneen bacda alyowm ilaahay mahadlay shilay eriyaan soo gadanay erga ciddaas noogu xirxiran yahay hadda waqti xaadirkan aan joogin weli waaba intaanaab dharan u eh maanta waxaan rabnaa inaan si fac u faraxno oon erga si fac u cunno ilmaha iyo xaafadaha iyo bare bilcaamahan si fac usu salaana ayaan aad u rajaynaya insha allah meeshaan waxaan ka salaamaya insha allah dad badan oo qaraaba aan nahna magaaladan joogo kuwa saaxiibadee nairobi joogo khaasatan gabar walaashay joogta nairobi aslama afyare lahaa niman kaloo meeshaan joogo bashiir xare daahir insha allah ayagan khaasatan gooni ahaan waa u salaama si kastaba ha ahaatee guud ahaan ummadda muslimiinta ah ayaa maanta u dabaaldegay maalinta koowaad ee ciidul adxa cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta istaa ismaamulka mandheera
dhanka kale sida ay maanta shacabka wajeer ugu dabaaldegeen ciidda waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan mucaawiye
allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahu allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
shacabka ismaamulka wajeer ayaa maanta u soo kala dareeray barxadaha kala duwan oo ay ku ogayeen salaada ciiduladxaaga kumanaan shacab ah ayaa ku soo dukaday barxadda i c f ee magaalada wajeer mas-uuliyiin culimaawdiin salaadiin haween iyo dhallinyaro iyo carruur ayaa ku soo ogay barxadda i c f ee magaalada wajeer salaada ciiduladxaaga waxaa wejiyadooda laga dheehanayey dareen faraxadeed culimmadii ka hadashay fagaaraha i c f shacabkana dardaaran siinayeen ayaa waxa ay xoogga saareen in alla kacabsiga la badiyo sidoo kalena masaakiinta la garab qabto maanta waa maalin aad u weyn waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaalaa u weyneeyey muslimiinta agtoodana qiimo weyn ka taagan waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala u ammaanay waa ayaan aad u khayr badan waxaan gudanaynaa cibaado ilaahay cibaadaadkiisa ka mid ah muslimiintu waxay gudanayaan ruknan oo min arkaani alislaami ka mid ah waa rukniga xajka waxa aan dukanaynaa amaan gudanaynaa ciidul adxaa waa ciidi labaad ee muslimiinta aad agtooda qiimo ugu lah allah subxaanahu wa tacaala wuuna sharfay
wa caamatihim caamadooda oo guud ahaan ayay diinta nasiixo u tahay ayagana waa ina khayrka la fara waa ina shartana laga reeba xadiiskaa waa mid xadiiska kale oon raba asagana nabiga sala allahu calayhi wasalama isagoo u dardaarmaaya asxaabtiisa mid ka mid ah ayaa waxaas dhahay ittaqi illaaha xaysumaa kuntu ilaahay ka cabsa meel kasta ood joogto iyo si kasta oo tahay annaga waxaan ahane dad muslimiine waxaa la doonayaa markaan inaan isu naxariisano ilaahay qur-aankii nabiga waxaas dhahay sala allahu calayhi wasalama alraaximuuna yarxamuhum arraxmaan dadka uunkiisa u naxariistaan ilaahay ayaa u naxariisinay
qaar ka mid ah shacabkii ku soo dukaday musallada i c f ee magaalada wajeer oo dareenkooda warbaahinta star oga warbixiyey ayaa sida tan u dhigay magacaaga iyo halkaad ku ciidda ana kuwaynaya ee dareenkaaga maadaama maanta ay tahay maalinta ciidul adxaaga waxaa lidhaa marayn cabdulaahi nuur oo ku ciidahayo oo magaalada wajeer gaar ahaan i c f brimary school
dareenkaaga farxadda ciidda alxamdulilah maanta farxadda aan dareemahaaya dhammaan maxaan u hambalyaynaya dhammaan soomaalida wajeer ku nool gaar ahaan muslimiinta ciid wanaagsan maama dareenkaaga iyo ciid wanaagsan ee maanta waa ciid wanaagsan muslimiinta dhan way faraxsan tahay waan wada faraxsan tahay waa maanta ugu horreysay oon asaf ku ciidnay waan faraxsanahay alxamdulilah
ciid wanaagsan aabba magacaaga dareenkaaga iyo ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamka adigoo ciid wanaagsan axmed faarax ismaan ciid wanaagsan bufaraaxi raggii bilcaan culummo meesha ku imaaday bufaraaxa ciid wanaagsan
ciid wanaagsan magaceedu waa cumar maxamed waxaan tahniid hambali oo ciidul adxa u dirayaa dhammaan dadka reer wajeer iyo ummadda soomaalida iyo ummadda islaamka meel kastoo ay joogaan waa wax lagu farxo maanta inaan ku iidno markii ugu horraysay kawaanjadan mise bannaankan weyn oo i c f waa markii ugu horraysay oo lagu ciido zaa'idaan u faraxsannahay waxaana hambalyo u diraynaa dhammaan ummadda wajeer iyo dhammaan ummadda muslimiinta
si kastaba ha noqotee waxaa guud ahaan maanta dunida islaamka laga ciidaya maalinta ciidul adxaaga iyadoo bulshada islaamka lagu garan og yahay in maalintanay u tahay maalin qaas ah sidoo kalena ay duxiyada sameeyaan kooda waxhaystana ay kuwa masaakiinta garab qabtaan cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer
cabdiraxmaan mucaawiye waa uu mahadsan yahay dhanka kale dubad cali camey oo ka mid ah waxgaradka gobolka waqooyi bari ayaa bulshada soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidul adxa isagoo ugu baaqiya inay isku dulqaataan oo ay iscafiyaan dadka muslimiinta ahee adduunka joogo ama kenya joogo ama gobolkan joogo waanu hambalyayni ciidda ciidul adxaaga waxaana ummadda ka codsani inay la isuna samro la isna cafiyo la isu samro oo dadka markuu dhexdiisa wax ka dhaco la isu samro oo la wada hadlo la isna cafiyo iyadoon ka shidaal qaadanayno nebi maxamed salawaatullaahi calayhi wasalam quraysh wixii la isla ogyahay mariyeen wuu ka haajiroo madiinuu tegey markii muslimiinta ay guulaysatay ee maka la qabsaday haddana wuu cafiyey inta xadiiska akhrisataa kasi dadka qaarkiis nebi maxamed baa ku saamixi ma uusan lahayn laakiin nebi ilaahay buu ahaa waxyaalaha uu suubinayana in annaga aan kaga dayanay ahayd dadka soomaalida ee islaamka e duq baa nahay waxaan warsani haddaan aad u baaray sadaqadii waa la isa saacidayni waxyaalo badanoo fiican baa la suubini laakiin labada meele aan gaasirka ka nahay waxaa weeye in la isuna sabro la isna cafiyo haddii aan halkaasi uga gudbo wararka la xiriira ciidda ee qaybta kenya madaxweynaha ku-xigeenka dalka rigaadi gachagwa ayaa sheegay in dowladda dhexe ay isbeddel ablaaran ku samayn doonto ka ganacsiga caanaha waxa uu hoosta ka xariiqay in warshadda iskaasitooyinka ee k t c laga dhigi doono mid qaab casri ah ku shaqaysa waxa uu hoosta ka xariiqi in sidoo kale la ballaarinayo suuqyada loo iibgeeyey caanaha ee warshadan soo saarto hogaamiyaha labaad ee dalka ayaa xilli uu maanta booqday warshadda caanaha ee xaafadda dhandhoora ee ismaamulka nairobi hoosta ka xariiqi in isbedelada la sameynaya looga gol leeyahay in ganacsatada si buuxda ugu macaashaan wax soo saarkooda iyadoo meesha laga saaraya dadka ganacsigan carqaladeeya
safari yetu ni rahisi ni kutoka 52 shillings per liter kwa shilingi gapi 60 alafu vile waziri amesema tariki tano mtu apate haki yake on fifth kwa sababu hata wale watu wanatufugia manyumba wanafuga tariki tano si wanafugaga tariki tano yeah, hii tariki tano ni mzuri wale wanalipwa walipwe wale hawajalipa nyumba wafungiwe lakini it is wrong wafuge nyumba tariki tano na wenye kulipwa hawajafanya nini sasa lazima ifunge kwa sababu watalipa na nini so hii fifth of every month i think is a good date in all aspects kila mtu alipwe na yeye afanye nini alipe
waxa uu qorshu yahay in dib u bilowdaan fadhiyada guddi horey loo magacaabay si uu u howlgeliyo saraakiisha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka i b c guddigan ayaa lasoo magacaabay bishii labaad ee sanadkan hase haatee waxa uu hakiyey geedi socodka shaqaalaysiinta howlwadeennada cusub ee i b c si fursad loo siiyo wadahadaladii u dhexeeyey wakiilada matalaya dowladda dhexe iyo mucaaridka fadhiyada guddigan soo xulaya saraakiisha i e b c ayaa la filayaa inay sii socdaan kadib markii mucaaradka ay shalay shaaciyeen inay qayb ka sii ahaan doonin wadahadaladii socday waxaa lagu soo waramayaa in macluusha ka dhalatay saameynta abaarta ee waxyeelo ku yeelatay howlaha tacliinta ee ismaamulada kuaale iyo kilifi ee gobolka xeebta michael ponda oo ka mid ah mas-uuliyiinta waxbarashada ayaa sheegay in ardayda ay xaalad adag wajahayaan balse ay ku dadaalayaan inaynan ka harin waxbarashada dowlad deegaanadaasi ayaa ka mid ah meelaha ay saameysay abaarta intaanan soomaaliya u gudbin waaxda dambe baarista dalka ee d c i da ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay eedeysanada la xiriirinayo falal dhac oo laga geystay ismaamulada nairobi naykuru kiambu muranga iyo kajiado iyadoo lagu soo helay laba qori duumanaha la xiray ayaa lagu magacaabay ezekiel kari wuxuuna ku dhuumaalaysanayay dhowr maalmood aniraadi wuxuu dhuumaalaysanayay dhowr maalmood d c i ayaa qoraal ku sheegtay in laga soo qabtay agaarka waddada limuru road ee ismaamulka nairobi wararka ayaa intaasi ku daraya in qofkan la qabtay xilli isaga iyo xubnaha qoyskiisa ay ka baxsanayeen nairobi oo ay doonayeen inay u wareegaan magaalada dhundori ee ismaamulka nyandarwa
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna dhankaasi iyo soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta khudbad ka jeediyey masjidka isbahaysiga ee magaalada muqdisho ayaa qeybaha kala duwan ee bulshada kula tugaday masjidkaasi waxa uu ku booriyey shacabka soomaaliyeed inay taageeraan qorshaha dowladda ee la dagaalanka kooxda al-shabaab iyo musuq maasuqa islamarkaana dowladda ku gacansiiyaan sidii looga hortegi lahay dhagarta kooxa uu ku tilmaamay argixisada iyo kuwa caadaystay xatooyada hantida dadweynaha waxaan rabaa dadka soomaaliyeed waxaa noo soo muuqata maalin weyn oo aad iyo aad u wanaagsan oo khayrka ilaahay iyo nimcadiisu awalba hore noogu mannaystay nagu sii mannaystay mar kale oo ah maalinta aan dalkaanoo shabaab la'aan ah dalkaanoo shabaab ka xoroobay dalkaanoo caqiidada takfiiriga ay ka baaba'day oo aan dadka la kaafiraynayn oo aan dadka maxaanku idhahdaa diinta laga saarayn oo dadka loogu yeerayo cibaadada suuban iyo dhaqanka suuban iyo walaalnimada diinta dhexdeeda ah loogu yeerayo oo dadku ay isku toosan yihiin oo ay ku midaysan yihiin caqiidadooda saalixa ah ee dhabta ah ay ku midaysan yihiin iyo qowlka ilaahay iyo maxaankuraa sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku midaysan yihiin siday weligoodba jiritaankooda ay soo ahaan waxa aan shabaab inaan iska xorayno gob inaan noqonno maaha gobannimo gob inaan noqonno soverain waxa afka qalaad lagu yidhaa inaan noqonno caalamka dawlad kasta ay tahay ayaa caqabadahan haystay ka mid tahay middaan laaluushka iyo tuugannimada iyo beesada alxada ay ka mid tahay waxaanu aan ugu celcelinayno maalin walba ula taagna waa intaas war wixii ilaahay kaaga calfay oo mishaar ah waa lagu siiye ha kula ekaado mishaarkaaga maalin walba inay gacanta noo hoorsanaato sax maaha amnigooda ma sugi karaana hala garb istaago amniga hanala sugo inna la yidhaha sax maaha isma biili karaana biilka hala siiyo inna la yidhaah sax maaha jabtarsabanaa lagu maamulaa go'aan ma laha maalin walba go'aanka waa loo gaaraa hub lama sii karo kaas looma oggola xagga uma safri karaan kuwa ayaga ka mid ahaaye muxuu ah diyaaradaha ma raaci karaan inna la yidhaahdo waxaan ugu kallifnaannay li'anna annaga waaye waa naloo lahay wax la yidhaha ma jirto cid noola ma jirto waa annaga dadka soomaaliyeed ha ogaadeen annagaa gacmaheenna isu geyna meeshaas annaga ayaana gacmaheenna isaga soo saari karna
madaxweynaha soomaaliya ayaa dhanka kala digniin adag u diray dadka dhaqaalaha ku kaalmeeyo kooxda al-shabaab qaaraa le shabaab cabsi aan lacagta u siin qaaraa le muxuu ah waxay ku samaynayaan maan naqaanaa dad muslimiin ahoo islaam sheeganaya waay war shabaab lacagta aad siinaysahay xoog ha kaaga qaato ama xeelad ha kaaga qaatee kaamaba qaada kare eh haddaad go'aansata eh laakiin ogow shabaab agoon xero ugu xeraysan oo ay biilaan ma jirto shabaab beera ay tacbaan oo badar la cuno ummadda ku noolaato waata macaluusha maanta khatarta ugu jirtee ma jiro shabaab cid qoys soomaaliyeed oo ay tabar yar oo ay garab istaagaan ma jirto kuwa ay barakiciyaan oo xeryaha barakacayaasha iyo qaxootiga ay geliyaan mooyaane waxaan laysku khilaafsanayn oon muran ka taagnayn shilinka shabaab la siiyaahay wuxuu u adeegsanayaa dhiigga muslimiinta abriyada inuu daadiyo askariga shabaabka wax dilaya mishaar ha loo siiyo materiyaalka ama qalabka qaraxa lagu sameeya ha lagu soo gado midka qaraxa inuu meel mariya la raba ha lagu laaluusho dhammaan isku soo wada xeeriyo dhiig la daadinayo qof soomaali oo muslin ah oo beri ah oo wax haleeyey wuxuu garabsada aanay jirin dhiiggiisa la dilaya iyo xurmadiisa la baabi'inayaa loo adeegsadaa qofna ma u cudur daari kara marka aniga waxay sameeyaan ma aqaan iyo waxay ku sameeyaan ma aqaan iyo lacalla waa intaasoo wax fiican ay ku sameeyaan iyo ma jirto ogow ogow beesada aad saas u taagtay waxaad u taagtay walaalkaaga soomaaliga oo muslimka ah dhiiggiisa in lagu daadiyo cirdigiisa in lagu xadgudbo in lagu dulleeyaa carruur badan lagu agoonteeyo hooyooyin badan asaay loogu saaro maxaan ku idhaa yaad u bareertay markaad jeebkaaga inta shilanka bixsaayso cabsi cudurdaar ma aha madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali gudla uu xuseen ayaa maanta salaada ciidda boqolaal shacab iyo mas-uuliyiinta ka tirsan maamulkaasi kula tukaday masjidka madaxtooyada ee hirshabeelle waxa uu bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka hirshabeelle ugu hambaliyeeyey farxadda munaasabadda ciidda carafa isagoo bulshada soomaaliyeed ugu baaqi inay iscaawiyaan isu naxariistaan isna garabsadaan madaxweynaha ayaa si gaara ugu hambeliyey ciidamada uu ku tilmaamay geesiyaasha iyo kuwa dabuuxoreynta deegaanada ee naftooda horayaasha u ah ee ku ciiday furaha u ah dagaalka iyadoona uu sheegay in goobaha laga xoreeyey kooxda al-shabaab maanta si wanaagsan looga ciiday deegaano ka tirsan dhankaasi maamulka hirshabeelle intaanan caalamka u gudbin wararka naga soo gaaraya gobolka galguduud ee dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeyey laba maleeshiyo beeleed uu maanta ka dhacay duleedka deegaanka ilix oo hoostaga deegaanka ceeldheer ee duleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud dagaalkan ayaa saaka ku hay aan iraahda salka ku haya arrimo la xiriira muran dhuleed isagoona markii dambe isku bedelay gacanka hadal toosa waxaana ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay inay arkeen hubka nuucyadiisa kala duwan islamarkaana ay adeegsadeen dhinacyadii isdagaalamay warar kale hele ayaa sheegaya in mas-uuliyiin ka tirsan laamaha amniga magaalada dhuusamareeb oo dagaalka ku baxay ayagoona la rasaaseeyey waxaana weli goobihii lagu dagaalamay laga maqlaya rasaas xooggan laamaha amniga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa weli ka hadlin colaadan ka soo cusboonaatay deegaanaha hostaga magaalada dhuusamareeb waxaana dagaalka ku soo aadaya xilli maanta ay tahay maalinta koowaad ee ciidda carafe inkastoo deegaanada galmudug qeybo ka mid ah maanta aan laga ciidin wararka soomaaliya ayuu qodobkaasi u dambeeyey aan mawlid ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka mahadsaneed maxamed axmed waxaa ilaa ay hadda la xaqiijiyey in toban qof ay ku dhinteen weerar ay dowladda ruushka ka geysatay magaalada kramatoska ee bariga dalka ukrain tan ayaa timi kadib markii lasoo saaray laba moyd oo dheeraada sida ay warbaahinta u sheegtay afhayeenka gobolka donesk veronika bakhal booliska magaaladaasi ayaa sheegay in ugu yaraan lixdan iyo kow qof oo dheeraada ay weerarkaasi ku dhaawacmeen dalka suudaan ayaa laga soo sheegayaa xabad joojin kadib markii dhinacyadii dagaalamayay tan iyo bartamihii bishii afaraad ee sanadkan ay ku dhawaaqeen xabad joojin loogu talagalay munaasabadda ciidul adxaa si shacabka aanan loo dhibaataynin wararka ayaa intaasi ku daraya in isku dhacyada ay saameeyeen ama ay barakiciyeen in ka badan laba milyan oo qof shan iyo labaatan milyan oo ka mid ah shacabka suudaan ayayna u horseedeen inay u baahdaan gargaar bani aadanimo hase haatee qaar ka mid ah dadweynaha suudaan ayaa sheegaya in xabajoojinta lagu dhawaaqay ayna micno weyn lahayn maadaama meelaha qaar dagaallo ay ka socdaan sida ay shacabku sheegayaan waxaa lagu soo waramayaa in koox hubaysan ay abduubatay afar iyo toban qof oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda amniga dalka mexico dadka la kaxaystay ayaa dhammaantood rag ah waxayna ka howlgelayeen saldhig boolis dadkan ayaa laga abduubtay gobolka koonfureed ee loo yaqaana japas ee waddanka mexico laamaha ammaanka ee dalkaasi ayaa hadda ku daba jiro kooxda abduubka geysatay si la haystayaasha loo soo badbaadiyo ugu dambayntana dhankaasi ee faransiiska haddii aan eegno waxaa lagu soo warramayaa in laga cabsi qabo in dibadbaxyada ay sii socdaan kadib markii booliiska xalay lagu eedeeyey inay toogasho ku dileen wiil ay da'diisu ahayd toddoba iyo toban sano jir shacabka arrintan ka carooday iyo booliiska ayaa waxaa dhex maray isku dhac wararka intaasi ku daraya in madaxweynaha dalkaasi faransiiska emmanuel macron uu dhacdadan ku tilmaamay mid taabatay guud ahaan qaranka faransiiska diib idinkuugu celiya maxamed axmed mawlid waa u mahadsan yahay haatana fariinta wacyigelinta ee corona
sax ma aha caafimaadkana uma wanaagsana in maaskara la wada isticmaalo haddii xitaa aad wada dhalateen ama isu dhaxdeen caafimaadka waa mas-uuliyadda shakhsiyadeed fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari aan dib idinkugu celiyo mawlid maxamed warar hadda na soo gaaray waxa uu sheegayaa in madaxweynaha dalka siraleon julius maada bio ama bayo uu mar labaad ku guuleystay hoggaanka ee ugu sarreeya ee dalkaasi kadib marki uu helay boqolkiiba konton iyo lix dhibic hal toddoba ee codadkii la dhiibtay
warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda star f m waa naga intaa anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin waramayay mawlid maxamed shuuriya ayaa warkaas ku soo dabariday cidduu warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkaynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w star f m c o k e halkaasoo qaab qaraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay ee ciid wanaagsan